subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa sabti sideed ee tahay bisha febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka maahan febraayo waa maarse eh afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa lixdiiyo barkii aroornimo waxaa idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed mar kale ugu baaqay in ciidanka soomaaliya ay ku garab istaagaan dagaalka ka dhanka al-shabaab sheegayna inay cafis u fidinayaan dhallinyarada isaga soo baxaysa ururkaasi ogow guri ha ka ijaaranin qof aadan garanayn qof aadan garanayn guri ha ka ijaarin oo kow ilmahaaga iyo adiga khatar ha gelinin asagoo gurigaad ka ija qolkii aad ka ijaaraysa dhexdiisa muxuu ahay qaraxyo ku rakabayo adiga ilmahaaga yaanu guriga idinla qarxinin iska ilaali inta la soo raadiyo dagaal lagu soo qaado ayadoo asiga lala diriraayo oo la dilaayo adiga iyo dhibaata kugu gaarin
waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenka ku nool puntland oo sannadkan maalinta caalamiga ah ee haweenka ku xusaya garab istaagga ay ciidamada puntland ee dagaalka kula jiro kooxda daacish u samaynayaan waxaan kaloo idiin haynaa seylad xoolaha lagu iibiyo iyo shaybaar xoolaha ah oo laga dhisayo magaalada baydhabo qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida mid ka mida kormeerayaasha dagaalka suuriya ayaa sheegay in iskahorimaadio laba maalmood socday oo u dhexeeya ciidamada ammaanka suuriya iyo rag hubaysan oo daacad u ah madaxweynihii horeete xukunka laga tuuray bishaar al asad ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol oo qof iskahorimaadyadaan oo ka socday deegaanka xeebta ee suuriya ayaa ah kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhacataniyo markii kooxaha fallaagada ah ee hogaaminayaan kooxda islaamiga ah ee xayaa taxriir al-shaam ay xukunka ka xayuubiyeen bishaar al asad horaantii bishii disembar sanadkii ina dhaafay subaxnimadii jimcaha shalayto ayaa ciidamo badan oo suuriyaan ah oo hoostaga maamulka cusub ee islaamiyiinta ah ayaa waxaa la geeyey magaalada latakia halkaasi oo bandow lagu soo rogay dadka rayidka ahna lagu amray inay guryahooda ku ekaadaan kooxda ka socota xuquuqul insaanka ee suuriya fadhigeeduna uu yahay britain ayaa ku waramaysa in duleedka magaalooyinka xeebaha ay weli gacanta ku hayaan ciidamo daacad u ah asad ciidamadaasi ayaa waxaa kaleeto oo ay weli gacanta ku hayaan magaalada qarda ee ku taala buuraleyda ku teedsan xeebta oo ah halkii uu ku dhashay bishaar al asad ku dhowaad boqol qof ayaa ku dhimatay daacuun caloole laba toddobaad gudahood tan iyo markii uu cudurkaasi biyaha ka dhasha uu ka dilaacay gobolka niilka cad ee dalka suudaan sidaasina waxaa waaxda sheegtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn sida hay-addu ay sheegtay waxaa xaaladda gobolkaasi ay uga sii dartay koronto la-aan badan oo halkaasi dad aada u fara badan korontada oo dad aada u fara badan oo halkaasi deganaa ka go'day iyo sidoo kaleeto tubooyinka iyo ceelasha biyaha oo aanan shaqaynaynin sida wararku ay sheegayaan dadka gobolka ku nool ayaa sidaasi daraaddeed waxa ay ku qasbanaadeen in ay badankood ku tiirsanaadaan biyaha lagu soo dhaamiyo gaari dameerada oo caafimaadkooda iyo nadaafadooduba aysan wanaagsanayn inka badan laba kun oo qof ayaa waxa ay iyagu markaasi uu soo ritay daacuun caloolaha tan iyo labaatankii bishii febraayo ilaa iyo markaana waxaa ku dhintay dad gaaraya sagaashan iyo laba qof suudaan waxa uu dagaalku ka socdaa ku dhowaad laba sano kadib markii xurguf uu dhex maray ciidamada suudaan iyo sidoo kaleto kooxda kasoo horjeeda ee r s f loo yaqaano dagaalkaasi oo ka bilowday magaalada khartuum ayaa waxa uu ku fiday guud ahaanba waddankaasi suudaan saraakiisha caafimaadka gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen ku dhowaad laba boqol oo kiisasa oo jadeeca ah halka gobolka ay dariska yihiin ee new mexicona uu diiwaangeliyey ilaa iyo soddon kiis oo isla xanuunkaasi ah kiisaskan ayaa waxa ay soo cusboonaysiiyey jimcihii shalay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee labadaasi gobol ilmo yar ayaa u dhintay jadeecada gobolka texas toddobaadkii hore saraakiisha caafimaadka new mexicona waxa ay sheegeen khamiistii lasoo dhaafay inay baarayaan suurtagalnimada dhimasho jadeecada ka dhalatay oo dad qaangaar ah saraakiisha caafimaadka federaalku waxa ay ku dhawaaqeen inay koox u diri doonaan texas toddobaadkan kiisaska intooda badan ayaa waxa ay ku dhacaan dadka da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano jirka iyo dadka kalete aan horay looga tallaalin jadeecada ama amaba aanan la ogeyn in la tallaalay iyo in kaleeto warkii dunidana waa naga intaa rabadaan mubaarak subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay khudbadii jimcaha ah hadal ka jeediyey masaajidka madaxtooyada ayaa si weyn u ammaanay dagaalka ciidamada qalabka sida soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab dhex maraya gaar ahaan waxa uu taageeray dagaalka ay kula jiraan ururka al-shabaab ciidamada madaxweynaha waxaana sidoo kaleeto howlgalladii ugu dambeeyey al-shabaab looga saaray tuulooyin iyo deegaano ay qabsadeen oo ku yaala gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan madaxweynaha ayaa ku baaqay in shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa kaleeto uu baaq u diray dhallinyarada ku jira kooxda ee iyagu haddii sida uu sheegay ee kasoo goosanayaan lasoo dhoweynaya kii isu soo dhiiba sida hadalkiisa uu dhigay khudbadda inta badan madaxweynuhu waxa uu kaga hadlay amniga ciidamada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab maleeshiyada kasoo goosanaysa kooxda iyo dadyow uu ku tilmaamay madaxweynuhu inay been abuur iyo qalqal cabsigelin dhinaca amniga ah ay abuurayaan taasi oo saameyn ku yeelatay maalmihii lasoo dhaafay guud ahaanba magaalada muqdisho iyo hadalhaynteeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo hadal qaaday arrinka ku salaysan xagga ammaanka gaar ahaanna wakhtigan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dhinacyo abuuraya xaalado amni darro oo aanan wakhtigan waddanka ka jirin dadaa baqay maxaan rabaa marka brobagandada beryahan socotahay shabaabaa iska leh asaa soo samaystay nasiib darro kuway heleen masajkooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiiyo u geeya oo soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah yaa la helay mataal yar haddaan idin siiyo walaal dalkan magaaladan ayadoo qaraxyadu ka dhacayaan oo dilka maxaan ku idhahdaye shakhsiyaadka taargetka ka ah oo dadka la bartilmaameysanayo la dilayo dadka muhiimka ah saraakiisha siyaasiyiinta culimada maxaan ku raha ganacsatada la bartilmaameedsanayo qof qof loo dilayo ayaan joognay caalamkuna diyaaradaha waa nooga imaanayeen waa socdeen maanta waa maxay khatarta dhacday intiinaan intii magaalada ku nooleed welina ku noolaatiine khatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maraya lala soo daadanayaan ee maanta jirtaay waa maxay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa xiskooda inay kulmiyaan farriimo been ah oo aan jirin iyo tallaabooyin been oo la qaaday waayo dalkan khatar kuma jiro xasan sheekh waxa uu cafis uu u fidiyey maleeshiyada kooxda al-shabaab dhinacyada ka soo goosanaya ee raba in ay dowladda ka soo mid noqdaan ama ay shacabkooda dhinac ka raacaan maalinta bisha ramadaan ee aan ku jirna maalin ramadaan ee jumcaha fadligeeda waxaan rabaa waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada ku maqan nimankaa cadowga ah dhexdooda waxaan rabaa fursadaa u furan inaan u sheego fursadaa u furan ay uga soo bixi karaan cadowga cafis waaye ninkii ka soo baxa asaga ka soo baxa lama bahdinayo lama dulminayo lama xirayo walaalihiis iyo uu imaanaya iyo dadkiisa u soo noqday kuwii ka soo noqdayna way joogaan waa la yaqaanaa sharaf iyo karaamay ku nool yihiin ciidankii amnigay ka mid yihiin dowladday ka mid yihiin ganacsatay ganacsigay ku jiraanay ka mid yihiin wax walbay xuquuqa oo muwaadin soomaaliyeed oo wanaagsan oo leeyahay ayay yeesheen been haddii laydiin sheegayo waa laydi laaynayaa iyo waa laydi dilayaa iyo waa laydi bahdilayaa iyo waa laydinka dhacayaa laydi leeyahy waa been u soo noqo hooyada u soo noqo aabbaha u soo noqo qoyskaaga iyo walaalaha u soo noqo soomaali u soo noqo diinta saxda ah ee islaamka wiilasha meesha jira waa wiilasheenni hooyaa dhashay aabbaa dhalay walaalow la dhashay xaasow leeyahay meelow jira carruurow leeyahay farriinteedu waxay tahay dhammaan aan la hadalno maandhow soo noqo abbow soo noqo abtiyow soo noqo adeerow soo noqo aan dhahno aan soo celino khudbadda madaxweynaha ee salaada jimcaha masaajidka uu ka jeediyey kadib ayaa waxa uu ku sheegay in dadka shacabka ah ay tahay inay iska ilaaliyaan oo aysan soo dhowaysanin al-shabaab si dagaalka lagula jiro uusan saameyn ugu yeelanin islamarkaasina ayagu aysan dhibaato u gaarsiinin sida uu yiri waxaan rabaa dadka soomaaliyeed miyi iyo magaalo meel kastoo ay joogaan cadowgaasi inay isha ku hayaan hadda ka horaan ka dignay mar kaleaan ku celinaynaa garanwaa qofka aadan garanaynin iska ilaali inuu soomaali yahay ha ku aaminin qofka uu yahay ku aamin shabaabku waa soomaali kan hor saydaa waa soomaali kan basaaska u ahoo nugu dhex jiraa waa soomaali walaal waaye walaal khaldamay waaye ogow guri ha ka ijaarinin qof aadan garanayn oo kow ilmahaaga iyo adiga khatar ha gelinin asagoo gurigaad ka ija qolkii aad ka ijaaraysa dhexdiisa muxuu ahay qaraxyo ku rakibayo adiga ilmahaaga iyoanu guriga idinla qarxinin iska ilaali inta la soo raadiyo dagaal lagu soo qaado ayadoo asiga lala diriraayo la dilaayo adigaya dhibaata kugu gaarin adigaya dhibaata kugu gaarin iska ilaali khudbadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay dhinaca kaleeto wakhtigan ee imaanaysaa xilli labadii toddobaad ee ugu dambeysay laga walwalqabay amniga gaar ahaanna wixii ka dambeeyey waraaqdii digniinta ahayd ee safaaradda maraykanka ee soomaaliya ay soo saartay taasi oo ay u dirtay muwaadiniinta maraykanka kuwaasooy uga digtay goobaha ay dadku ku badan yihiin ee magaalada muqdisho ee la isugu yimaado inay tagaan sida hoteelada goobaha ganacsiga xarumaha dowladda eeroboodka iyo fariisimaha ciidamada meelaha qaar kood waraaqdaasi kadib oo markii ay soo baxday isla toddobaadkan gudihiisana ee ayaguna joojiyeen duulimaadyadii diyaaradaha ay ku tegi jireen caalamiga ah magaalada muqdisho ee turkish airline iyo qatar airways inkastoo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya fardowso cismaan cigaal oo la hadashay v o edu ay sheegtay in mid ka mida diyaaradahaasi ee howlaheedii shaqo u bilowday maalin kadiba dib halka ta kaletana ay sheegtay in toddobaadkan dhexdiisa ay bilaabi doonto oo ah turkish airline guud ahaan magaalada muqdisho ayaa wixii ka dambeeyey diyaaradahaasi shaqadooda joojiyey iyo digniinihii ay soo saartay safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxaa laga dheehan karay qalqalka siyaasadeed gaar ahaana marka ay noqoto dhinaca ammaanka iyadoo siyaasiyiinta iyo shacabkuna ay si weyn u hadalhayeen arrinkaasi maanta waa sideedda maarso in ka badan muddo hal qarni waa qarni ah sannad kastaba xilligan oo kaleeto sideedda bisha maarso waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka dowlado iyo ururo badan oo caalamka ah ayaa xusa munaasabadda u dabaaldegista doorka iyo xuquuqaha haweenka waxaana sidoo kaleeto ay ka hadlaan waayahooda nololeed guulaha iyo guuldarrada haweenka soomaaliyeedna waxaay ugu soo aaday iyada oo laga digayo abaaro iyo gaajo kusoo fool leh soomaaliya dagaalo lagula jiro kooxaha argagixisada ee daacish iyo al-shabaab iyo sidoo kaleeto iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan haddaba dowlad goboleedka puntland haweenka ayaa xusaya munaasabadda sideedda maarso waxa ayna ku oogayaan isbarbartaag ayagoo markaasi u sameynaya ciidamadooda puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada ururka daacish hadda wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ee boosaaso ayaa warbixintan halkaasi nooga soo dirtay xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxaa maanta oo kale dunida daafaheeda laga xusaa munaasibado ay dumarku isugu yimaadaan oo ay kaga hadlaan howlihii sanadkii hore ee lasoo dhaafay u qabsoomay caqabadihii ka hor yimid noloshooda waxaana ay soo jeediyaan baaqyo ay kor ugu qaadayaan codkooda oo ku wajahan arrimaha la xiriira doorka siyaasadda caafimaadka waxbarashada amniga iyo wixii la mid ah hase yeeshee sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxa ay ku soo beegantay iyadoo magaalooyinka puntland ay ka socdaan abaabul lagu taageerayo ciidamada puntland ee buuraha calmiskaad kula dagaalamaya daacish haween tiro badan oo xalay isugu yimi goob ka mida gudaha magaalada boosaaso ayaa munaasabadii waxa ay u bedeleen inay raashin u diyaariyaan ciidamada safka hore kaga jira dagaalka guddoomisada ururka haweenka gobolka bari kaafi cali jire ayaa v o e u sheegtay in xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso ay haweenka ku sugan magaalada boosaaso halkudhigga sanadkan ay ka dhigteen murwo ka qayb qaado garab istaagga ciidamada puntland ee dagaalka kula jira kooxda daacish sidaa u jeedaba hadda waxaa nagu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka bari haweenkaa faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ee hayaanina waa ujeedaa horta waxaa loogu magac daray sideeda maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga meeshii laga dabaaldegi jiray laga alaasi jiray maanta waxaa jira in dumarku badni walwalsan yihiin oo ragoodii furinta jiro waxaa jirta in gabdha haday rabaan asay sidaan oo ragoodii kuba dhinteen qaarna dhaawacay yihiin oo noo joogaan anagoo taa ka duulayna waxaan ugu magac daray sideeda maarso sanadkan marwa garab istaag ciidankaaga maxaad diyaariseen marka waxaanu diyaarinaynay muddaba sahayada ciidanka oo kala noocyadeeda kala duwan sida hilibka oo hilib geeli baan qalan waa ujeedaa hilibkan yar oo shiilan oo iyo burkii iyo timirtii intaa in leeg baa laysku diyaarinaya oo halka askari maalintii inta uu ku dagaalami lahaa sidoo kale dhinaca maamooyinka caagadaha waa kuwa sameynaya oo caagada biyaha ku shubanayaan u qaboojinaysaa intii waktiga lagu dhumin lahaa xaflado iyo in laga sheekeeyo wax qabsoomay ama caqabada nagu yimi waxaan door bidnay inaanu ficil u bedelo ay gabadhu hal askari cuntadiisa ama laba askari ay diyaariso maadaama aan ku jiray howlgalka hilaac yihiina dumarku shidaalka howlgalkaas ku kala soconayo qaar ka mid a haweenkan oo ku guda jira diyaarinta sahayda ciidanka ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sideeda maarso abwaan khatraadan faarax aad baad umahadsan tahay faadmo yaasiin jaamacad iyo v o edaba waan idin soo dhaweynayaa dareenkayga caawa lama soo koobi karo waa habeenaan rabadaan ah waajibaadka soonka gutay halkan waxaa ii taal neef geela lugtiisa oo aan dareerinayo waad ujeedaa abwaanimadii meesha kama maqna halganku ha shaqeeyaan leeyahay waxaan leeyahay calaamada maarso waxaa looga dhigay ciwaan calaamadii maarso waxaa looga dhigay ciwaan colaadaha taagan calmiskeed haddii la galay colaadaha taagan calmiskeed haddii la galay puntland waxaa curiyo calankeeda waxaa rakibay cadaabti mataabtow cabdulaahi yuusufyey cadda uga dameeyey iyo wiil cajaa'ib badan cabdiraxmaan ina farohola cisweyn mudnaa cabdi walaaxigiyo cadowgiisu nimuusan marin siciid wuxuu cirib tiraaya cadowgi yimi ee ciidamada furinta joogaynu caawinaa oo ciidamada furinta joogaynu caawinaa
magacay waxaa la dhahaa khadra shira ciise dareenkayga faadmo yaasiinay maasha allah feedo idin salaam yaa lama soo koobi karo waa ujeedaa faadmo yaasiinay waxaan diyaarinayaa dharkii loogu talagalay dhaawaca baan diyaarinaya waad artaa dhar inaan isku xiraayo macawis iyo qofka isku joogiis aan diyaarinayo waad ujeedaa waa lix saac oo habeennimo waajibkii soonkan gutay dareenkayga waxaa laga ay keenay inuu hurdo u seexan waaye inaan ciidamadeyda la dareen noqdo oon ciidamadeyda dareenkooda aan halkaa lix saac u taagnahay xuska sideeda maarsan aan ku xusay caawa halkaas oo maarata meeshii aan dabaaldeg ku xusi lahayn waa inaan iska garab taagnaa ciidankayaga hilaac waxaan leenahay guul iyo gobonimaana leenahay waana guuleysanaynaa insha allah bilmillaahi kariim sideeda maarsana guul baan leenahay magacayga waa bashaaro cabdulaahi kowshe aad baan ku salaamayaa faadmo yaasin jaamacadga v o a caaway oo xiligaas ay tahay labaiyo tobankii habeenimo waxaanu u diyaarsanahay inaanu ciidamadeena garab istaagno kuna garab istaagno halkudhigga ah murwo garab istaaga ciidankaaga sababahan xiligaa u joogna meeshan waxay tahay inaanu askarigeena aanu anagu wax tari karno haddaan gabdhanahay samayn karnona inuu askari wuxuu ku afuri lahaa isaga oo maxaan ku sheegaa difaaca ku jira ama furimaha hore taagan laba askari saddex askari ba inaan afurin karno anagoo hilibkii shiilayna anagoo burkii gacanta ku hayna anagoo xaayna buskidkii iyo timirtii gacanta ku hayna isugu xirxirayna ayaanu ciidamadeena diyaaruna si aanu haddana ugu diyaarino dharkii ay qaadan lahayn ciidamada dhaawaca iyo kan soo dhaawacmaba walaahi haweenkaas markaan u badiyo waa laba boqol haweena oo mar walba u taagan shaqada ciidamada
xuska maalinta caalamiga ah ee sideeda maarso ayaa haweenku inta badan waxa ay kaga hadli jireen arrimaha ku gadaama noloshooda hase yeeshee haweenka ku nool magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxa ay halkudhigga sanadka ka dhigteen murwo garab istaag ciidanka difaaca faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa tahay mar kale subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay xoolo dhaqatada iyo sidoo kale tanka ganacsiga xoolaha ayaa weli ah habnololeedka ugu muhiimsan ee dadka soomaaliya waxayna saami xoogan ku leeyihiin daqliga dalka kasoo gala dhoofka xoolaha sanadkiiba si markaasi loo horumariyo dhaqashada iyo ka ganacsiga xoolaha dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ka dhagax dhigtay magaalada baydhabo xarun ku taala halkaasi oo gaar u ah oo maamulka koonfur galbeed ay markaasi suuq ay ugu talagaleen ah haddaba maamulka koonfur galbeed magaaladaasi mashruuca lagu dhisayo seylada xoolaha lagu iibiyo iyo xarunta shaybaarka xoolahaba waxaa warbixintan kasoo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka cabdisalaan cabdi dhaay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo madax ka socotay hay-adda sefda jildaren ayaa si wadajir u dhagax dhigay dhismaha suuq casri ah oo lagu iibinayo xoolaha nool noocyadooda kala duwan suuqan waxauu ka qayb qaadan doonaa sare u qaadidda dhaqaalaha iyo xoololeyda inay helaan saylad xoolahooda lagu iibiyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka koonfur galbeed sandheere maxamed iftiin ayaa sheegay suuqan inuu noqon doono mid daboola adeegyada ay u baahan yihiin ganacsatada iyo xoololeyda gobolka baay dadka reer baydhabo khaas ahaan dadka ka ganacsadaw xoolaa iyo shicibkaba way engata maalin taariikhiya suuqun isin eragaasan waa suuq way lukufaday caalami ah oo xoola waana laku raraw waana laka gadaw mashruucaas oo african development a marsidii dowladda federaalka soomaaliya hay-adda saafna hay-aada hogaamiyahay xasan xuseen maxamed xasan eelay oo isaguna ah wasiirka xanaanada xoolaha dowladda federaalka ayaa sharaxay qaybaha kala duwan ee suuqani uu ka koobnaan doono suuqa xoolaha waynu ku qabada doonee dhammaanba wayla hiri doonee derbi wareege oo gebi ahaanba laka wareejiya suuqa way kale la dhisi doonee gambaloole oo iriido xoola ku galaayaan way kale la dhisi doonee baraag dheer oo biyo laka isticmaalo doona wali kale la isticmaalo doona meelo badanoo dowladaha hoose isticmaalayaan iyo waxyaabo oo qurux badanya layn dhisi doono suuqunkan ah taas wali koran qaada doonta dhini walba haddii anagata dhinaca dhaqaalaha dhinaca shaqaalaha iyo walwalba iyo dhinaga nabadgelyada intaba way ku qaada doontay qayb weyn oo lahan koobo kor mashruucun geeka oo un roogno barefonise ini walbadan oo faa'iide ah uusan lahaada guud ahaan soomaaliya i gaar ahaanba deegaanada unahnaha ku jeed mashruucun way kale oo dhagax dhugunka jare ee keliya suuqa holam ee geekulaanu shidba ka hayna way kale ka jare shaybaar guud oo ka saabsan sidii caafimaadka xola walbadan linku bedel far wali ka jare mashruucun inay iswalbadan lagu qabdo dayacatir weyn laka soo biyo suuq kawaankii maraydi ee suuqa naftiisa yaa ka jara mashruucun oo isuna walbadan ku qabdo doona barfones wali walbadan ku qabada doona dhinaca foodarka iyo eeska hasaarowsha xoolaha oo deegaanaduna walbadan ku qabada doona wali walbadan ku qabada doone gebi ahaanba guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan degmooyinka sida weejid iyo diinsoora wali laku dhisi doona suuqagyoona insha allahu tacaala haddii ilaahay era mashruucu mashruuc bilaaringo guud ahaan geyiga soomaaliya dhan ku shaqeeyahay gaar ahaan south westada geekuna ada roogno magaaladii caasimadda kumeel gaarka aynu roogno waxyaabahaas i walku badan yaa ku qabada doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka cabdisalaan cali dhaay ayaa isna sheegay reer baydhabo inay heleen suuq xoolo oo kor u qaada dhaqaalaha magaalada baydhabo sidaa la socotaan ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ugu badan oo ay haysato maanta ee dhaqaalaha ka soo galo waa xoolaha sanadkii waxaa la dhoofiyaa in ka badan lix milyan oo xoolo ah markaa suuqan wuxuu ahmiyad weyn u yeelan doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo ganacsiga xoolaha waxaa kaloo farxad ah sida hadda wasiirku ku dhawaajiyey in shaybaarkii xoolahana uu ku jiro dhagax dhigista maanta aan dhagax dhigayno iyo mashaariic fara badan leh oo la socda dhagax dhigga maanta aan samaynay waxaa guul weyn ah oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo aan ka socno guul weyn waa maanta in reer baydhabo ay heleen suuq xoolo oo ay ku shaqaystaan oo xoolahoodu ay waraab ku helaan oo iyagu ay ku nastaan oo xoolahooda caafimaad ku helaan marka waxaan rajaynaynaa insha allah waxay tahay arrintaas inay kor u qaaddo dhaqaalaha magaalada baydhabo dhaqaalaha koonfur galbeed iyo dhaqaalaha geega soomaaliyeed dhabi ahaanba inay kor u qaadaan rajaynaynaa baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka koonfurta soomaaliya ee xoolaha ugu badan lagu iibiyo gobolka baay inta badan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha nool mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bisha rabadaan intaynu ku guda jirno qasiidooyinka dhinaca rabadaan ayaan idaacadaheenna idiin soo gudbinaa markana kusoo dhowaada koox uu ka dhex muuqdo codka dalmaryare iyo qasaa'iqaan bisha rabadaan
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فذكره يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل لي إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى
codadkaasi uu ka dhex muuqday dalmaryare islamarkaasi qasaa'iqaasi bisha rabadaan aan ugu talagalnay ah ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii aroornimo waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى